iyadoo dhowaan dib loo furay isbitaalka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu gaarsiiyey isbitaalkaasi daawo ay horey usoo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe ee soomaaliya iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa uga mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay bixinta daawada ay gaarsiiyeen isbitaalkaasi waxa uuna sidoo kala sheegay in daawadani ayna ku filnayn isbitaalka islamar ahaantaana loo baahan yahay in dhammaan qeybaha kala duwan ee isbitaalka laga shaqaysiiyo si bulshada deegaankaasi ay u helaan adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin anagoo ah wasaaraddii caafimaadka hirshabeelle waad ku mahadsantihiin deeqdan ah horeyna noo soo gaarsiiseen maantana aadna soo gaarsiiseen waa idinkaga mahad celinaynaa run ahaantii baahiyaha isbitaalka maanta waxaan rajeynaa inaa wax badan ka ogaateen gurmadkeenana oo qaybtan ay bilow ka noqon doonto sidoo kaleete waxaan jeclahay inaan fursaddan uga faa'iidaystay inaan baaq u diro dhammaan hay-adaha ku shaqada leh caafimaadka hadday ahaan lahaayeen kuwa wadaniga oo localka ah iyo kuwa internationalka ee intaba in ay maaragtaa degmadan waa sida annaga kusoo gaarnaba in maaragta insha allah arrintan si degdega wax loola qabta isbitaalka degmada aadan yabaal runtii waa arkaynaa waxaan dhex taagannaha xarunta isbitaalka oo diyaar oo ah inuu bixiyo adeegii bulshada intii tabartiisa ah balse ay ku adag tahay imkaaniyaadka oo maaragta aanu u dhammaystirnayn aawadeed u baahan yahay isbitaalka in qaybo badan u baahan yahay dib u dayactir wuxuu u baahan yahay isbitaalka in maaragta qaybihii biyogelinta iyo korontada intaba in laga saaciideeyo daawada la gaarsiiyey isbitaalka degmada haadan yabaal ayaa ku soo aadaysaa xilli dadka ku nool degmadaasi ay baahi weyn u qabaan inay helaan adeega caafimaad maadaama isbitaalka degmadaasi dhowaan dib loo howlgeliyey